waxaan kugu soo dhaweynaynaa iyo saraakiishii qeybta mudug taliyaashii saldhigyada taliyihii qeybta waa naga maqan waa noo imaanayaa shaqu ku jiraa waxaan kugu soo dhaweynaynaa marka hore gobolka mudug gaar ahaan waxaan kugu soo dhaweynaynaa xarunta buluuska gobolka mudug ku soo dhawow baan ku leenahay ciidankii waad soo aragtay xaaladda nabadgelyada haatan anugu magaaladan waxaa imid sagaal iyo labaatankii bishii dhammaatay sideed iyo labaatank sagaal iyo labaatanki bishii dhammaatay baan imid intii ka dambaysayna waa shaqaynaynay ciidankii qeybta mudug oo buluuska ahaa waxaan ku wadnaa reform iyo tirakoob iyo abaabul iyo kicin baan ku wadnaa aad iyo aad baan haata shaqadii nabadgelyada wax weyn uga qabanay ciidankii kaloo aanu la imid oo dowladda madaxweynuhu nagu soo halkaa naga soo naga soo wada diray oo aniga laigu soo wareejiyeyna waxay ku dhex jiraan halkaan dagaal ka dhacay oo beelaha gobolkan dega ka mida beelo ka mida ay isku laayeen oo arrin dhul iyo waxyaalo noocaasa la xidhiira halkaasi wuxuu ku dhex jiraa muddo adigu shan cisho ilaa lix cisho inta udhaxaysa ah ciidankii buluuskana hadda waxaa ku wadnaa abaabul iyo derdergelin waxaan rabnaa inaan kugu soo wareejino saldhigyada rugaha qeybta laftigeeda meelaha ay inta ay ka kooban tahay iyadana inaan kugu soo wareejinaan rabnaa baahida iyadana waxaan rabnaa inaanu iyadoo qoraala iyo iyadoo aad aragtid intaba aanu ku tusno ku taabsiino dukumiinti ahaanna aanu kuugu soo wareejino haddii alla idmo haddee hadday daraagis tahay hadday qaswadayaal tahay hadday ciyaalkaa belada inkaarta qaba tahay oo mashaakilka waddanka jooga hadday dadka alkuleystayaasha tahay hadday wax allaale iyo wixii shiddo ah ay tahay intaba waa laga hortagaa ayagaa soo qabta xabsiga iyagaa geeya maxkamadda iyagaa geeya yacni maasha allah laamaha buluisku oo gobolkan waxay ka kooban yihiin saldhigyo c i d barbutario trafico bay ka kooban yihiin laamaha intaasoo laamoodna waxa weeye waxay hoos yimaadaan taliyaha qaybta taliyaha qaybta c i d du wuxuu hoos tegayaa la shaqeeyaa taliyaha qeybta gobolka mudug shaqo saa isugu xiran baa halkaan ka socota intii annagu haatan aan ka shaqaynaynayna aan joognayna dee sidaa hadda aa u jeedid baa u shaqaynaynay waxaa markhaati ka tahay ciidan xoog leh oo hadda taagan oo qeybta ku dhex jira inaad ugu timid aad la soo kulanto weliba adiga aan lagu diyaarin markii hore oo aanna islahayn wasiirkii baa yimid hal isdiyaari aan ahayne aanu isku diyaarinaynay shaqooyinkayaga ama cashuur ha noqoto ama yacni amniga magaalada ha noqoto intaba waxaan rabnaa inaan u diyaargarowna kana shaqeyno horena looga shaqaynayey waxaan rabaa wixii baahiya ah wasiir hadda inaan asxaafadda kaga hadline aynu hoos uga wada hadalno baahiyuhu waa badan yihiin waana ka hadlaynaa annagu waxa weeye wixii hore baahi baahi hore waa jidhay baahidii hore waxaan rabaa inaanaa ka hadlin baahidii hore inaanaa ka hadlin waxaa hadda taagan iyo waxaan hadda rabna inaan la jaan qaadnay dowladda cusub iyo shaqada cusub iyo adigoo shaqadii ku cusub aan kugu soo dhaweyno inaanu kula shaqaynaa diyaar u nahay wasaaradda amniga aan la shaqaynaa diyaar baa u nahay waanu kusoo dhaweynaynaa wasiir ku soo dhawow gacmo furan magaaladaada ku soo dhawow ciidamadaada boliisku ay xugtay ku soo dhawow wadankii aad dowladda u ahayd oo wasiirka u ahayd ku soo dhawow annagoo waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadano awaamiirtaada iyo taladaada intaba wasiir ku soo dhawow aad baa umahadsantahay wasiir boqoshadahaddaan ka warbixiyo xafiiskan xafiiskan wuxuu ka mid yahay xafiisyada c i d da ee gobolka kamboonkan waxaa degan c i d daa degan qeybta baarista dembiyada ee gobolka laga xukumo weeye xafiiska hore aada ugu jirta wuxuu ahaa xafiiska taliya xigeenka xafiiskan waxaa weeye xafiiska maaragtay baarista dembiyada xafiis ka mida weeye waan idinku soo dhaweynayaa soo dhaweyn wacan waxaana idiin dhiman xafiisyo kale waan idin geenaynaa insha allah waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay booqashadaan ku imid gobolka mudug waxaan ku qanacsanahay warbixinta taliya xigeenka quruxda badan aad maqlayseen uu bixiyey insha allahu tacaalaa shaqooyinka wixii ka hadhayna waanu u gudageli doonaa booqashayadoodu kuma ekeen gaalkacyo waxaanu soo marnay dhul badan oo gobol ka mid ah galdogo baa ka mid a bur saalax baa ka mid a daarasalaam baa ka mid a bayraa ka mid a insha allahu tacaala waxaanu jecelnahay inta kalena inaanu marnay gobolka mudug maanta booqashadan aanu ku nimi qaybta talidka qaybta waanuunu mari doonaa insha allahu tacaala inta kale saldhigyada ku yaala kuwa gobolka iyo kuwa degmooyinkaba amniga iyo amnigiyaadka booliiska insha allahu tacaala hoos baanu uga wada hadli doonaa wixii baahi ah ee dowladda cusub ee cusub wax ka qaban kartana waxbaa laga qabanaya iyada insha allahu tacaala iyadaana fahineefuna isbedelkan cusub ayay la jan qaadaysaa baahiyihii hore iyo wixii hore u jirayna cidimo dhammayn karto insha allah siday u kala horeeyeen oo u kala muhiimsan yihiinna waanu u kala horumarinaynaa insha allahu tacaala si deg dega ayaana isbedel looga arkaya haddii ilaahay qabto amniga iyo booliiskana waanu la shaqayn doonaa iyagana waxaanu ka codsanaynaa inay booliiska la shaqeeyaan dadkooda ku xidhmaan booliisku waxa uu u yahay shacabka ayuu booliisku waxa weeye aabbaha shacabka weeye booliisku shacabkiina dhexgala la saaxiiba la heshiiya soo dhoweeya kuwo idinku soo carara ha noqdeen kuwo idinka carara yay noqon aada iyo aad baana taliga kaaga mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha leh ee aada nagu soo dhoweysay gobolka iyo qeybtaba insha allahu tacaala taliyayaasha hadday tahay saraakiisha hadday tahay soo dhowaadan idinkana idin leeyahay insha allahu tacaala